الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكب الأبنية آيات اللباتن يستدحاب من سورة الكهف قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وحين كجرنا في تفسير سورة الكهف قال تعالى إلهي وحي walaa taquulanna ha u odhanin oo ha ugu qowlin oo ha u dhihin lishayin shay innii anigu faacilun mid falayaan ahay daalika shaygaas iyo amarkaas amar arrimaha ka mid a ha dhihin arrinkaasaan samaynayaa innii faacilun baan ah qadan biritu mustaqbalka oo dhan weeye waxa soo socda weeye sidaa ha dhihin ilaa an yashaaa allah ilaah inuu doono mooyaane bimacnaa waxaa ku dadhaa in shaa allah waxaasaan samaynayaa ha dhihin fii amrin min alumuur fii shayin min alashyaa ha u dhihin innii faacilun daalika qadan ha dhihin ilaa an yashaaa allahu inaad la xiriirisid mashiicada ilaahay mooyaane in shaa allah waa leeda aayaddu wuxuu yidhi ibnu kaiir sabab nusuulkeedu wuxuu ahaa ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga lamaa su-ila markii la weydiiyey can qisati asxaabi ilkaafi ilaa asxaabuilkaafi iyo waxay weydiiyeen dulqarnayn iyo ruuxda saddex marka ruuxdiina ilaahay baa loo celiyey labadan kalena waa kan la sheegay asxaabuilkaafigaas markay weydiiyeen bu wuxuu yidhi baa la yidhi qadan ujiibuku birri baan idinka jawaabi markaas waxaa la yidhi waxyigiibaa shan iyo toban beri nebiga kadib dhacay calayhi salaatu asalaam markay shan iyo toban beri kuwii su-aasha weydiiyey iyo gaaladii iyo waxaasna ay nebiga jawaab ka waayeen bay markaas hadalla xun xun iyo dacaayadii nebiga waxaas ku dheheen waxay dheheen ciddii waxu sheegi jidhay baa ka tagtay oo waxba ma hayo oo casharkii waa laga joojiyay waxbay adugu saa ku dheheen nebigu waxaa la yidhi walaa taquulanna lishayin shayna ha u dhihin innii faacilun mid falayaan ahay daalika shaygaas qadan birtu ilaa an yashaaa allah ilaa mashiicada ilaahay inaad la xidhiirisid mooyaane goormaa la xidhiirinaysa haddaad ogaatay inaadan dhihin ka dabagee inshaa allah waqul waxaa dhahdaa wadkur rabbaka maya wadkur xus rabbaka rabbigaa xus idaa nasiit idaa nasiit markaa halmaanto ilaahay xus waxaad ogaatay in shaa allah inaa halmaantay markaa waa xusuusata ka dabagee hadda dheh cadamada ilaahay baa naftaada dareemaysaa in shaa allah in shaa allah haddii markaas ah xusuusatay saacad iyo labo iyo maalin iyo xilli dhow hadday tahay miyaa mise xataa xilli fog sanad iyo ka badan iyo muddo dheer hadday soo wareegtay xataa dee insha allahu baa dhihi calaa kulli xaal insha allahu baa dhahays markaa xusuusato idaa nasiit wadkur rabbaka rabbi xus idaa nasiit waqul waxaa dhahdaa casaa an yahdiyani casaa lacala allah casa allah casa an yahdiyanii inuu ilaahay igu hanuuniyo buu mudan yahay rabbii rabbigay liaqraba mid dhowaan badan min haadaa kaas rashadan xagga hanuunka lacala allaha waxay ka dhigantay ilaahay inuu waafajiyo igu hanuuniyo wax iga wanaag badan arrinkayga diiniga ah iyo midkayga dunawigaaba midkan isaga ah waad i weydiinaysaan waqul waxaa dhahdaa casa wuxuu mudan yahay wuxuu mudan yahay casaa an yahdiyanii inuu hanuuniya rabbii rabbigay liaqraba mid dhowaan badan min haada kaa xaggiis rashada xagga hanuunka iyo toosnaanta qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walabihuu asxaabu lkaafigi fii kahfihim godkoodii dhexdiisi bay ku nagaadeen halaaa micatin saddex boqol siniina ee sanada ku bayaansan saddex boqol siniina yaa ah ku bayaansan wasdaaduu waxayna kororsadeen oo siyaadsadeen tiscaa sagaal sagaal sanaana dheeraad u ah markii la kala tiriyo sanadka shamsiga ah iyo midka qamariga ah culamaa waxay leeyihiin midna dee saddexdaa boqol buu noqonayay midna saddex boqol iyo sagaalkaa sano bay tirada ku imaanaysa ilaahay wuxuu yidhi alaaa miati saddex boqol alaaa miat siniina oo sanada ah wasdaaduu tiscaa waxay kororsadeen oo dheeraad ahayd saddexda ka badnayd waxa weeyaan sagaal sano awal baan waxaan soo marnay meesha waxay ku nagaadeen siniina cadadan siniina cadadan oo dee ijmaal ahayd baa halkan lagu tafsiiliyey lagu bayaaniyey qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam allahu ilaahay baa aclamu ku ogaal badan bimaa labisuu bimuddati lubsihim nagaanshahooda muddadeeda filkaafi ay ku nagaayeen ilaahay baa ku ogaal badan isagaana inoo sheegay allihii ku ogaal badnaayo waatan hadda layna yidhi intaasay joogeen meesha ilaahay waa inoo sheegay lahu ilaahay waxaa u ahaaday oo keliya ayb samaawaati samaawaadka waxa ku maqan iyo walard arda eybka waxa maqan wey cilmuleybka ilaahay baa la gaar ah ilaahay baa marka war sugan oo qaadica qoladaa amarkoodii inoo sheegay inuu ka warramay lahu ayb samaawaati walard absir bihi wa asmic amar hamooda waa tacajubkii labadii siiqoo tacajubka mid ka mida weeye maa afcalaya afcil bihi soo maahay absir bihi wa asmic absir bihi arki okaa wa asmic bihi iyana waa meesha bihida ugu jidhe ilaahay yaa maqal ogaa waxay ka dhigan tahay absir bihi maxaa ka maxaa aragti badiyey maa absarahu bihidi waa bilaahi bay ka dhigantah bihi bilaahi bay ka dhigantah absir bih maa absirhu ya maxaa arkid badiyey wa asmic maa asmacahu maxaa maqlid badiyey saa weeyaan ilaahay khafiyaadka iyo waxa jeliyaadka waa isku si waxa muuqda bayaanka iyo waxa qarsoon xaggiisa waa isku mid weeya absir bihi wa asmic bihidaa horaa looga kaaftoomay yana meeshu kale ugu jidhaa waana bihi bilahi bay ka dhiganta maa lahum iyaga uma ahaanin min duunihi xaaloo ahaada ilaahay sukadiisa min waliyin weliyun weli uma ahan khalqiga oo dhanba alle sukadiisa uma ahaan mid naasira iyo mid u hiiliya iyo mid u muciin ah oo ilaahay ka soo haray maa lahum bihi min min duunihi min waliy walaa yushriku ilaahay wadaajina mayo fii xukmihi xukunkiisa axadaa cidna ilaahay xukunkiisa cidna wadaajin maayo laysa lahu shariik cidna ilaahay shariik lama aha maiil lama aha nadiir lama aha xukunkiisa iyo qadihiisa cidna ilaahay wadaajin maayo isagaa cid kastaba ka deeqtoomay isagaa walqaniyu ah isagaa isku filan walaa yushriku fii xukmihi axada marka absir bihi wa asmic waxaa la yidhaha siiqat tacajub weeyaan marka ilaahayna subxaana wa tacaala wax kasta oo khalqiga uu leeyahay waa ka nasahan yahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala watlu maa uxiya ilayka min kitaabi rabbik watlu akri nabiyullaahi maxamedu calayhi salaatu wasalaam maa kii uuxiye la waxyooday ilayka xaggaada min kitaabi rabbika xaalow ka ahaaday rabbigaa kitaabkiisa xaalow ka ahaaday waxa lagu waxyooday ee aayaadka qur-aanka min aayaati dikri alxakiim dikrigan xakiimka qur-aankan kariimka aayaadkiisa ah laa mubadila mid bedela uma ahan likelimaatihi ilaahay kelimaadkiisa axad awoodi kara kelimaadka ilaahay inuu bedelo ama dooriyo ma jiro walan tajida mana helaysid min duunihi xaaloo ahaada ilaahay sokadiisa multaxada meel la magan galo malja iyo magangal meel la magan galo ilaahay aan ahayn magangal ilaahay unbaa la magan gelaya walan tajida min duunihi multaxada taas lama helaysa wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wasbir sabir wasbir xabis nafsaka naftaada ku xabisoo ku sabir sii maca aladiina kuwa macood yadcuuna rabbahum rabbigood caabudaya oo tuugaya bilkhadaati niska hore iyo walcashiyi niska dambe nebi allow yaa muxamed yaa nebiy allah calayka asalaatu wasalaam naftaada ku dul xabis kuwa ducafada ah kuwa fuqarada ee masaakiinta rabbigood caabudaya gelin hore iyo gelin dambaba yuriiduuna xaalay doonayaan wejhahu ilaahay wejigiisa iyo ridiisa ducadaas iyo baryadaas ilaahay dartii u jeedaan dadkaa iyaga ah naftaada ku dul xabis aayadda sabab nusuulkeedu waxaa ahaabaa leh odayaashii quraysheed baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam waxay ku yidhaahdeen haddaad doonaysa inaan ku rumayno waxaa eridaa fuqaradan iyo masaakiintan dadkan agtaada ka kaxe meesha yaa jooga bilaal waxaa jooga khabaab waxaa jooga suhayb iyo rag la mida waxaan yarahay dhexeen aanu iskala weynahay annagu inaan meel wada fadhiisanno raggaan qubaysku koryeer yahay dharkoodu jeexjeexan yahay fuqarada aan xoolaha lahayn masaakiinta ah dhididkoodii iyo waxoodii ay maaragta jirkooda uu qabo annaga wakhti gaara noo sameey kuwaan wakhtigaa aan noo samaynaysid meesha ka kaxee aayaddaana la soo dejiyey aayaddan baa markaa la soo dejiyey ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala nebiyullaahi moxamedow naftaada xabis kuwaas fuqaradaaiyo masaakiintaayo awliyada ilaahayoo ilaahay baryanaya gelin horeeya geli dambe yuriiduuna wejha kuwaa macooda naftaada ku xabis walaa tacdu yaysan tallaabin caynaaka labadaada indhood canhum xaggood indhahaadu yaysan tallaabinoo cid kale aysan u hanqaltaagin aysan indhahaadu meel kale aysan fiirsanni weeyaan walaa tacdu caynaaka canhum ayaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba u fiirso waxaa la tilmaamayaa dadkaani waxay ahaayeen dad aada iyo aada u cajo badan raggaa saxaabada ah aada iyo aada u cajo badan baahay markii dambe nebigu wuxuu dhihi jiray baa la yidhi ilaahay baa mahadle ummaddayda ka yeelay qayb ka mid a kuwo la i amray inaan naftayda macooda xabiso anigoo nebi moxamed haddii la yidhi kuwa ummaddaada waxaa ku jira noocaasa naftaada ku xabis agtooda ilaahay ummaddayda kuwaa ka dhex yeelay dhex geshay baa mahad iskale walaa tacdu caynaaka canhu turiidu xaalaa doonaysa ziinata alxayaati dunyaa tan liidata ama dhow nolosheeda birbirarkeeda iyo dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda dadkan xoolaha le iyo asxaabu sharafka indhahaadu yaysan aadin walaa tudic hana adeecin man duulka aqfalnaa qalbahu qalbigiisa aan ka qafilnay ka qaflaynay can dikrinaa qur-aankanaga iyo xuskanaga waa midka qaafilka qulubta qaafilada kuwa wata wey kuwa iyagaa kuwa qalbigooda qafle lagu ridaa jire kuwa iyagaa ha adeeci waxay rabaan meel gaara iyo wakti gaara iyo inaad siisay nabigana niyadiisa waxaa kusoo dhacaysay war dadkan waa madaxdii haddii kuwaan siday sheegayaan intaa la hadasho rumeeyaan amaaba ummadoo dhan soo raaci lahay waxaa la yidhi walaa tudic ha adeecin man duul aqfalnaa qalbahu can dikrina aan ka qaflaynay cuyeyna binu xusn iyo raggii la socday oo nebiga u yimid iyadoo nebiga qolaa masaakiina la joogaan oo caydh ah qoladaasi kusoo degtaalay wuxuu ku yidhi cuyeynaadii amaa yudiika riixu riixu haaulaay kuwan shiirkooda muyuusan ku dhibayn moxamedow adiga la fadhiye hannana madaxdii reer mudar baana odayaashii baana haddaan islaamno dadku waa islaamayaan inaan ku raacno wax kaloo noo diidaya ma jiraan ilaa kuwa ku ag fadhiyaa noo diidaya fanaxihim dheeree canka xaggaada xataa natabicaka ilaan kaa raacno haddii kale meel gaara noo samey haddaadan cayrinayn dee dareenkii nabiga wuxuu ku soo dhacay deg deg baaba aayadda loogu keenay markuu nebigu aayaddan soo degtayn inta soo baxay oo fuqaradii raadiyey oo la fadhiisay buu yidhi alxamdu lilaahi aladii jacala ummatii man amaranii rabbi ilaahay ummaddayda yeelay cid ilaahay i amray an asbira nafsii macahum ayuu yidhi baa lii walaa tudic man aqfalnaa qalba can dikrina oo watabaca raacay hawaahu hawadiisa raacay oo wa kaana amruhu amarkiisuna uu ahaaday furuda amarkiisuna uu noqday xadgudub furuda waa maxay dayaac halaag dimaag hoog uu noqday kaa iska ilaali wey waqul waxaa dhahdaa nabiy llaahi maxamedo alxaqu xaqu min rabbikum rabbigeen xaggiibuu ka ahaaday sideedaba xaqu xag rabbibuu ka ahaaday wax allaale wixii lagu dhaqmayo oo la samaynayo hadday xag rabbi ka yimaadeen alxaqu min rabbikum waxaas hadday wax meel kale ka yimid yihiinna dee meel kale ka yimaadeen alxaqu min rabbikum faman shaaa qofkii doona falyumin ha rumeeyo waman shaaa qofkii doonana falyakfur ha gaaloobo waxaa moodaa daahirka amar qofkii doona amar in lagu siinayo ha rumeeyo kii kalena ha gaaloobo laakiin xaqiiqadu waxa weeye waa waciid waa goodi waxa weeye waa digniin qofkii gaalooba ha ogaado wax ku dhaco oo kale ka dhiganta wuu arki doonaa icmaluu maa shi'tum oo kale weeye icmaluu camal fala maa shi'tum wax allaali waxaad doontaan faman shaaa falyuumin waman shaaa falyakfur waa tahdiid wey waa waciid wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi innaa anagu actadnaa waxaan u darabno u diyaarinay lilaalimiina kuwa aalimiinta naaran naar weyn naartaasoo xaada uu koobaabayo bihim iyaga suraadiquhaa suurkeeda iyo daydkeeda ayaa koobaabaya sida siliska ama jinjinta ama saacadda markii gacanta la gashado ay dhinacyadoo dhan uga madho u koobaabto naaran axaada bihim suraadiquhaa baa koobaabaya derbigeeda iyo suurkeeda iyo waxeedoo dhan baa koobaabay suraadiqeedaa koobaabay wain yastakiisuu hadday gargaar dalbaan oo oon iyo dhibaataana haysan dhahaane biyahana loo dhiibo yuqaasuu waxaa loogu gargaarayaa bimaa-in biyo biyahaasoo kalmuhli nuxaas la dhalaaliyey oo kale ah biraha haddii inta warshad saa loo geliyo dee waxay noqonayaan waxsaa u shumaya nuxaas la dhalaaliye oo kale ama kalmuhli saliidda gufaarkeeda oo kale kalmuhli biyaha taasaa looga dhigaya kaasoo yashwil wujuuha wejiyaasha solaya gubaya diiranaya wejiga markii dabcaan wixii inay cabbaan ilaa waa oomeyne ee wejiga saa ugu soo dhoweeyaan maqaarkii wejiga kusoo dhacaya meesha maqaarkiibaa halmar gubanaya sidaas baa lagu samaynayaaba ilaahay wuxuu yidhi bisa waxaa baas lahaaday asharaabu alla sharaab baa baas lahaaday wax la cabo sharaabkaana ugu baasle ugu hoog badan oo waa sharaabkee alladii yuqaafuuna bih waxa weeyaan sharaabkaas maqsuusu damiga ah waa alladii yuqaafuuna bih waa midka loogu soo hiiliyadoo loogu gargaaray oo biyanasiya markay dhaheen lagu caawiyey kaasaa sharaab ugu ugu baas leh wasaat wayna xumaatay naarta jahanname la yidhaahdo murtafaqaa makaanu mansil iyo makaanu qayluush iyo makaanu dhimirsi meel lagu irtifaaq meelaha fagaa lagu fagaagsado oo lagu maarata iyada ugu xumaatay meel la joogay ugu xunto ahlu naarka baa meeshaa gelaya meel lagu qayluushado meel lagu raaxayso meel istiraaxada wax qayruusha wa leedahay lix saac ama maalinta kale bartankeeda xoogaaga yaroo qadar yar la jiibsado wasaa'ad murtafaqa kaan irtifaaqna iyadaa u xumaat qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi kuwii xumaa mar haddii la sheegay oo dhibaatada badnaa oo ahlu naarka ahaa ku wanaagsanaa baa la sheegayaa ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu camal falay asaalixaati acmaasha wan wanaagsan ma kala harayaan iimaan iyo camal saalix iimaan buu qofkii sheeganayaa muslim baan ahay buu leeyahay mu'min baan ahay camal saalixana ma samaynayo isma keenayso hadduu camal saalixa samaynayo iyo khayr iyo samafal iyo wanaagoo bilaa iimaan yahay oo gaal iyo munaafiq yahayna haba u tari mayso ina aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat inaa hanagu laa nudiicu ilahi wuxuu yidhi ma dayacayna ajra man duul ajarkiis axsana wanaag sameeyey axsana wanaajiyey camalan min jihati camalka kuwa iyaga ah waa kuwii wanaagsanaa weeye innaa laa nudiicu ajra man axsana camala bal inaan dayacnay iska dhaafo camalkii wanaagsanaa baan u siyaadinaynaa u kobcinaynaa u barbaarinaynaa u badinaynaa innaa laa nudiicu ajra man axsana camala kuwa abaalmarintoodii saas baa laga dhigay ulaaika kuwaas baa ilaahay yidhi lahum waxa uu ahaado ay leeyihiin jannaatu cadnin nagaadiga jannadeeda nagaadi wal waa iqaama cadnintu waa jannatu cadnin bimacnaa iqaama nagaadi jannadeeda jannadaasoo tajri ay dareerayso ama tajri waaa lahum waay leeyiin jannaatu cadni tajri waxaa dareeraysa min taxtihim hoostooda alanhaar webiyaal webiyaal guryahay degan yihiin iyo geedaha beerta ku yaalla biyaha saas u soconaya yuxallowna waa la qurxin fiihaa jannada dhexdeeda min asaawira jinjimo oo min dahabin dahab xaggeed ka ahaaday yuxallowna waa la qurxinayaa wey jannada dhexdeeda jinjimo rag iyo dumar ma kalena markaas dahab ah hadda aayad kale waxaa la yidhi tan waa dahabe waxulluu asaawira min fidatin jinjimo oo fidaadaa la yidhi aayad kalena waxaa la yidhi walu'lu'an lu'lu baa loo jinjimaynayaa wa libaasuhum fiihaa xariir isma diidayaan wuxuu yidhi mufasiriintu waxay dhaheen qof kastoo ahlu jannada ka mida gacanta saddex jinjimood baa ugu jidha mid waa dahab mid waa fido midna waa lulu saddexdaas meeshaasaa waxaa yaalla wanaag iyo qurux iyo karaamo ayaa yaalla allahuma ijcalnaa min ahli iljanna yaa rabb alcaalamiin walibaasuhum fii xari marka waxaa kaloo la tilmaamay xiliyada iyo biladaha iyo qofku wuxuu qaadanayo mu'minka waxaa loo gaarsiinayaa meeshuu weesada gaarsiin jiray weesada ku xeel dheeraada la yidhi wejiga iyo dhinacyadiisa gacnaha waxaa weeye lugaha kullu sidaas biriirta dheereeya meelaha aada u mariyay dee abu hurayra isagoo aad bau ugu sii fogaan jirayoo ilaa meesha u dambaysa wuu gaarsiin jiray gacnaha iyo lugaha waa la maamuusaya wayalbasuuna waxay xidhanayaan ahlu jannahi xaggii dharka weeye hiyaaban dhar khubran oo cagaaran midabkan waa midab cajiiba dhar cagaaran oo min sundusin ka ahaaday xariirta yaa xariirta teeda qiradaya sundus waxa weeye xariirta mideeda qiradaya iyo wa istabraqin ka ahaaday xariirta teeda qirada weyn min sundusin wa istabraq labaduba waa xariir noocyadaasaa la kala siinaya mid jiljilcsan iyo mid qaliid ah waxoogaa kakan wixii lagu gacnaha iyo lagu xirxiranaya markii laga soo tago xaggii dharka wey sunduskan muttakiina xaaliyin kuwa ku dangiga fiihaa jannada dhexdeeda cala alara'iki sariira dusha sariira dahaba la qurxiyey sariirtii iska bannaana maaha sida sinsiyeeriyada hadda wax loo saaro wax hal cajiiba saas loo loo loogu xirayaado dee cajiib ah oo guri kalaa kusii dhex jidhaawe meeshaasaa saa lagu dhahaya markaasaa arcayka la yihahda baa lagu leeyahy sariirtu intaa islaash markaasaa waxa lagu birdhiciyo birdhicyo aleela aleela saas loogu dhadhejiyey mataqaanaa duri yaaquud cajaa'ib baa saas loogu dhadhejinaya halka sariir min sanca ilaa ayla laba magaalo kala fogay aad sa iska ballaaran wey waxaan cidhcidhiiriga maaha baa ilaahay uga dhigayaa baa lagu leeyahy waa loo waasicinaya ilaahay wuxuu yidhi nicmo waxaan nicmo lahaaday ilaahay sameeyey baaba inoo tilmaamaya meeshaa waxa yaalla og innagana inoo sheegaya nicmo waxaan nicmo lahaaday wanaagsanaaday ahawaabu an leelahay hawaab iyo abaalmarin ilaa way soo shaqeeyeene hawaab baan nicmo lahaaday dee hawaab hun wey maqsuus bilmadxu waa hawaab haaulaa waa hawaabhum waa xasunad weyna wanaagsanaatay jannadii murtafaqoo makaano dhimirsi iyo mansil iyo qayluush intaba waa u wanaagsanaatay tii horena labadaa daarood ba ilahay baa sameeyey tii horena bi'sa sharaabu bay ahayd wasaa'at murtafaqan alleela taasna waa xumaatay labadaba ilahay baa sameeyey war waa laydiin kala caddeeyey waxba laydinkama qarine wadadii xunna taas weeye tii wanaagsanaydna taas weeyaane sidaa ula socdo weeyaan nicma hawaabu waxasunat murtafaqoo baa ilahay yidhi subxana wa tacaala ilaahay hawaabka hayna ku abaalmariyo wanaagsan darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxana wa tacala aclam sawaab